Tababarkani oo Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta Somalilan u qabatay qaar ka mid ah dadka garab raacatada ah ee ku nool magaalada Boorame, kaas oo socday muddo lix maalin ah, ayaa waxa ujeedkiisu ahaa mid kor loogu qaadayay tayada iyo badbaadada dadka kale ee soo saara macdanta, waxaana dadkii ka qaybgalay gabagabadii tababarka lagu wareejiyay agab loogu talagalay wakhtiga hawlgalka ee macdan qodista, iyadoona ay goobjoog ka ahaayeen xiritaanka Wasiirka Macdanta Somalilan, maamulka degmada Boorame iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horreyn, mid ka mid ah macallimiintii bixinayay tababarka ayaa ka hadlay ahmiyadda tababarkan.
waxaanu bixinaynay tababar een, kooban oo aan ugu talagalnay in lagu tayeeyo een, badbaadada dadka wax soo saarka macdanta leh een, ama badbaadada qofka oo safetygu ugu horeeyo iyo in kor loo qaado cilmiga geology-ga ay leeyihiin si loo helo wax soo saar dahab oo waara halkudhigga wasaaraddu ay soo gudbisay ee tababarkan kaasu ahaa markaa shalay alxamdulilah rabbilcaalamiin in- iyo wacyigelintii ku horreysay ee maalinta ayadoo hore ee waxaanu qaadanay saddex shay oo waaweyn waxaanu qaadanay badqabka qofka macdanta qodaya maadaama macdan qodidii ay ku xidhan tahay qof fayow oo caafimaad qaba oo ka bad qaba laba shay oo midna yahay physical oo dumidii iyo wixii soo dhacayay iyo dhagaxii iyo jiiridii ay la mid tahay waxna uu yahay chemical eh, maxaan ku dhahay reactionka ka dhaca mawaadda sunta ee la isticmaalo waxaan isla garanay mawaadda sunta ee la isticmaalo shalay oo dhan oo sharxaynay inay ku- aafo ku tahay qofka bini aadanka inay aafo ku tahay bulshada inay aafo ku tahay bii'ada marka barnaamijkan gudbinaynay kaasuu ahaa saddexdaa ka kooban macaali wasiir alxamdulilah rabbilcaalamiin waanu soo dhammaynay waanu gebagabaynay Dhanka kale, Wasiirka Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta Somalilan, Axmed Jaamac Bare, ayaa isna dhankiisa ka hadlay.
runtii waxa weeye hawshan waa hawl bilowa maalintii dhoweyd furitaan bay ahayd maantana waxaynu joognaa xidhitaankii xidhitaanku ma aha uun maanta inaynu halkaa kula tegayno laakiinse waxa weeye mustaqbalka sidii aan u soo wada shaqayn lahayn ayayna dariiqeygii jaaxayn adigu tusaale ahaydeen tusaalahaas hadduu guulaysto somalilan oo dhan baanu sidaa ku wadaynaa waxaad haysaan inaan wax ku darno un baynu u nimidna halkan waxaad haysaan inaan wax ku darno wax soo saarkaad qayb ka tihiin wax soo saarka aad qayb ka tihiin inaan anaguna kobcinno waa ujeeddada wasaaraddu tahay wasaaraddu danta ummadday ka mas-uul tahay dowladduna dee ummadoo dhan bay ka mas-uul tahay wasaaraddu gaar ahaan waxay mas-uul ka tahay dadka macdanta qodaya ee, mas-uuliyad gaaraa ka saaran badqabkooga mas-uuliyad baa ka saaran wax soo saarkoogii waxaanay soo saaraan in wax lagu darana waxbaa ee, mas-uuliyad baa ka saaran mas-uuliyaddaasaan nafartay maanta inaan halkaa idinku nimaadno oon idinla soo qayb qaadano furitaankii iyo xidhitaankiiba Een, waxaanu maanta soo daahfurnay xafiis oo loogu talagalay markaa wada shaqayntiinna inaad ku xidhnaataan baahidiinna halkaa u gudbisaan hadba tababar waxaa u baahan tihiin halkaasi laydinka caawiyo xidhiirka wasaaradda uu markaa xafiiskaasi iyo idinku isku keen xidho Een, runtii waxa weeye een, walow qorshaha noogu jirta annaga iyo ka wasaarad ahaan inaanu soo daadejinno een, shaqada gobollada ka socota inay gobolka ka socoto in awoodda saarno gobollada macdantu ka socoto si caqli ku jirana looga faa'iidaysto macdanuun ma aha gur laakiin si caqli ku jiro in looga faa'iidaysto sida caqli ku jiro waxaa ka mid a markaa inayn sunta ummaddeenna waxyeelaysa inaan dee ummaddeenna iyo xoolaheenna iyo hantideenna inaan ku burburinin waxaynu soo saarayna waa kobcinayna waa idigu dhiirigelinaynaa sunta laakiinse cidna ku dhiirigelin mayno